dhammaan ganacsatada ka ganacsada shidaalka ogeysiintaas oo ah in la joojiyey shidaalkii ka imanayay xuduudaha iyadoo oo aanu ku sababeynayno sababta koowaad oo ah in aanaan shidaalka tayadiisa hubin maadaama uu laabkii shidaalku ku yaallo berbera waxa weeye inuu khalkhal gelinayo shaqadii haamaha shidaalka berbera taas oo ay haamaha shidaalku ku yihiin national issue ama arrin qaran loona baahnayn in uu khalkhal ku yimaado shaqadooda sababta labaad oo ah in aanaan silfarta shidaalka ku jirta ogeyn sidaa aawadeed waxaa la ogeysiinayaa dhammaan ganacsatada shidaalka in shidaalkii kasoo geli jiray xuduudaha dalka la joojiyey cid alla ciddii u hogaansami weyda amarkaana shidaalka lagu qabto keenta shidaal lagu qabtona sharci darra ana lagala wareegayo shidaalka gaadiidka sidana